الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حسو قرني بابك اللواد كتاب الطهارة أبواب المياه مركي أنه كسوا بحنا يوحي الله حريري مغنى ينكو حريري المسكر المايع والخنزير والكذب مع فرعيهما والسؤر وميتة مع العظام والشعر وصوف لا مأكولة ولا بشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر وجز حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقرت وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب أن يدبغ بخر بحر طهر نجاسة الخنزير مثل الكلب توصل سبعا مرة بترب وما سوى ذين ففردا يوصل والحت والتثيث فيه أفضل يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية وبول طفل غير وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب إن يصب كل المحل وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل وليعفى عن نزر عن نزر وليعفى عن نزر دم وقيح من بطرة ودمل وقرح إن شاء الله تعالى ناس عشر كانوا مصاب صنعان دونا باب النجاسة وصدح يتمن بيت إيوه شan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan mas'alo weeye buu halkan kusoo ururiyey naalimku raximah llahu tacaala wa abwaabu najaasaada abwaabu najaasaadka masaa'ilkooduna waa laba qaybood qaybna waa najaasaadkii tirintooda iyo cadayntooda qaybta kalena waa tahiirkii iyo kayfiyadii laysaga daahirin lahaa labadaa qaybood bay masaa'il ka koobmaan inta badan waa najaasaadkii tirintooda najaasaadkuna markii tadqiirka laga hadlayo saddex qaybood buu ka dhigi doonaa najaasa muqallada iyo najaasa mukhafafa iyo najaasa mutawasita saddexdaabuu mid waliba qaabka loo tahirayo buu sheegi doonaa naalimku raximah llahu tacaala wuxuu ku bilaabay inuu tiriyo waxyaabaha fi lmadhabi najaasada ah marka wuxuu yihi almuskiru lmaayicu shayga najaasadiihi ama annajisu ama annajaasatu hiya waxaa weeye almuskiru waxa maandooriyaha ah almaayicu ee waxa shubmaya ee sida biyaha iyo lamidka oo kaleeta ah laba walkhinziiru doofaarka weeye saddex walkalbu ayga weeye afar macfarcayhimaa labadooda wixii ka dhasha ama iska dhalaan ama waxyabaan kale ay ka dhalaan iyo wasu-ru baqiyada iyo inta haraagaa weye oo laba tafsiir la ysugu qabtay halkan adinku raximah llahu tacaala wuxuu ku sheegay beytkan shan arrimood buu ku sheegoo najaasaadka ka mid a midda koowaad wuxuu yihi almuskiru lmaayicu shayga muskiraadka iyo maandooriyihii laba wasfi iyo laba sifo marka uu yeesho ayuu najaas noqdaa buu yihi waa inuu maandooriye yahay labana waa inuu maaic yahay maaic waxaa looga jeedaa wax dareeraya oo shubmaya waa inuu yahay maandooriye haddaba mark marka halkaa la gaaro wuxuu hadduusan cabitaank sharaabka ama cuntadani maandooriye aynan ahayn wax la cunoo la cabana uu yahay waa daahir hadday maandooriye tahay laakiin ay qallalan tahay sida xashiishadii iyo waxyaabaha anwaacdeeda kala duwan waxaa lamidka waa maandooriye xashida anwaacdeeda kala duwan ama kuwa lagu diro afyuunka dheh ama heroinka dheh ama kokawinka dheh magacaa dooniba adugu u bixi xashiishkan dhirta ahee la beero ee maandooriyaha ahi wuxuu leeyahay nijaas maaha waa xaraam nijaas maaha haddaba xaaraantinimadii najaasadu waxay yidhaahdaan baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq macnaa najaasadu wax kastoo najaasihii waa xaraam laakiin wax kastoo xaraam ihii najaasa maaha sida waxyaabahan maandooriyahan qallalan ee dhirta iyo geedaha iyo waxyaabaha lamidka ama burada ah ma aha xaraam waa najaaso maaha laakiin waa xaraam laakiin wax kasta oo najaaso ihi waa xaraam isagu wax kastaoo xaraam ihi se najaaso ma aha saa darteed najaasatu acamu min alxaraami walidaalika fakulu najisin xaraamun walaysa kulu xaraamin najisan hadda qaacida haddii aad fahamto waxaan leenahay maandooriyuhu waa laba qaybood xukumka xaraamtinimada wuu wadaagaa dhammaantii laakiin najaasada ma wadaagaa maya qaybta maa'ica ama waxa jilicsan ee dareeraya ah baa waxaa la yidhahdaa waa najaaso waxaa markaa soo gelaya wax kastaba maado kastaba ha ka samaysmee wixii maandooriyuhu oo dhani waa najaas oo maxaa u daliila waxay dhahdeen maandooriyuhu waa laba qaybood markaan daliilka raadinayno asal iyo farac wey asalkii iyo faraciina cilaa kulmisay oo cumuumulcilan almuskiru lmaayicu u niri asalku waa khamrada ilaahay baa wuxuu inoo yidhahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali shayطaani lafdiga rijisun bimacnaa najisun wey saasay fuqahada shaaficiyadii mufasiriinta qaarkood ay marayaan maadaama rijsun najaaso weeye la yidhi khamrigii inuu najaaso yahay aayaddaasay ka muuqataa bay yidhahdeen uga mufasiriinta qaarkood ay qabaan rijsun xaraam wey xaraam kastana najaaso maaha waayaddu taxriim bay faa'iidaysaye bidaliil maysirka qimaarku cinda shaaficiyati nijaas maaha walansaabu cinda shaaficiyati nijaas maaha waalazlaamu cinda shaaficiyati nijaas maaha waxyaaba jaamidaada wey laakiin afartan maxaa jamcin kara saddexdan iyo khamriga rijsun ay xaraamun baa jamciya lidalika asaxu lqowleyni fii tafsiiri ilaayati rijsun bimacnaa xaraamun wey shaaficiyadu markana dhinac bay fuqahada iyo ragga lamidka oo fuqahada u badan yihiin ka wareegeenoo waxay yidhaahdeen wej kaley aayaddu kugu tustay cala anajaasati maadaama la yidhi fajtanibuuhu alamru bilijtinaadi wuxuu keenayaa banaanka inaad ka martoodan taabanin aadan wax mukhaalata iyo dhexgala ku samaynin gacmahaaga inaad ka ilaaliso jirkaaga inaad ka ilaaliso dharkaaga inaad ka ilaaliso dhulka iyo gogoshaada iyo gurigaaga inaad ka ilaaliso waada huwa almatlubu fi najaasati bay yihahdeen najaasadu cumuumka fajtanibuuhu saasuu faa'iideynayaa haddaa nidhaana waa daahirna wuxuu tilmaamayaa inaad taaban karto ay kugu dooli karto ay guriga kuu ooli karto de waxaa weye dhib babana hay yidhaahdeen meeshii lagu daadiye aad ku tukan kartaa ka laasimaysa haddaba mafhuumkii aayadda amarkii fajtanibuuhu maanan fulin wa inamaa yasixu waxay asaxaysaa oo keliya yidhaahdeen fajtanibuuhu sideeda in loogu camal falo maca alqowli biاnajaasati laa maca alqowli biاtaxriimi faqad halkaasay ka baxeeno halkaasay aayadda wejka labaadna qaarkood ay u daliishadeen marka aayaddaasay u daliishadeen khamrigii waxay dhaheen khamrigu labada sifo uu leeyahay waa muskirun maa'icun cila murakaba wey wax kastooo muskir maa'ica noqdaay khamriguu noqonayaa waxay dhaheen waxaa ku daliila nabigu inuu yihi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun wa fii riwaayatin kullu khamrin xaraamun haddaba wax kasta khamrigu waxaa la yidhahdaa wax kastooo maandooriye ahoo maayica oo sida khamrigii shubmaya xukumkeedii ha qaato masalada waa masalada ay ka timid maadadan alkohoolka la yidhaahdo oo ereygan magaciisan asalkiisa alkoxoolku waa erey carabi ahayo carabtii hore maadadan madax wareerisaay alguul bay dhihi jireen alguulkiibay afranjigu inaga qaateen alkohool bay u bixiyeen isagoo wax laga badbadoo xarfo lagu daray baynu dib u soo ceshanayo aan sidii wax loogu dardaray alkoxool ahaan u isticmaalayn lakin aniga asalkiisa alguul weeye carabiga ahaa maadadaas waxay yidhaahdeen waa maado cab markii la cabo lagu waashoo maandooriyaa wabittaali hadday saa tahay waa nijaas haddii la yidhahdo dhakhtar iyo dawi iyo boob baa lagu dhaqay iyo dhiig joojin baa lagu samayn waxay dhaheen waa min baabi daruura haddii la yidhaha cadarkiibay gasho cadarka alkohol lagu daray ama basantage alkohola ku jirana waxay yidhaahdeen waa xaraan cadarkii biif laga siinayo waa najaaso halkaasay ka timid calaa khilaafin tafaasiisha markii hoos loo galo qoraallada khilaaf badan oo ka taagan culummada khamrigu waa xaaraane nijaas maaha qabtana waxaan dhibba male bay yidhaahdeen laakiin waxaan sax ahayn maadada alkoholka la yidhaahdo waa maandooriye ereygaa sidaa sax maaha waa shan qaybood hal qayb baa maandooriyeah afar qaybood waa sun ee maandooriye maaha ninkii faahfaahinteeda raba hadda ma geli karee waxtigan qoraalkan qiimaha badane dictor maxamed cali albaar uu sameeyey ninkan dhakhtarkii mashhuurka ahay oo maadada kaxoolka iyo noocyadeeda iyo yaa maandooriye maxaa maandooriye maxaa suna maxaan sun ahayn waxaan umayn laba boqol ilaa saddex boqoloo beyj weeye iyadoo daabacanna way taallaa majalatu lmajmac alfiqhi raabitada waa lagu soo daawacay gaarna waa loo daawacay faahfaahinta halkaas ka heli kartaan laakiin wejka shaaficiyadu waa daahirka aayadaasi leeyihin qoladan maxay waxaa laga yaabaa maadaama masalatan camad bi halbalwaa ay tahay laba weji labadaba culimmada qaarkood saddex wajaan ilaada saddexdaba waxyaabahan cutuurta marka laga hadlayo iyo baraafuunta bifbafta laga siinayo saddex wej najaasadeedu culimmada diidani way ku doodeen qole waxayba istaageen khamri nijaas maaha waa xaraam laakiin nijaas daliil looma hayo fajtanibuuhuna waxaa ka dheeraada la yidhi waa khamrigii iyo maysarkii iyo ansaabtii iyo aslaamtii shaaficiyana waxaad aayaddan khamriga u daliishaday fajtanibuuhu taan baa suuragala kuwa kale waa la taaban karaabaa dhahdeen aw fajtanibuuhdi aayadda farijsunta keliya macnaheedu taxriim buu ku ansixi karaa najaasa haddii la yidhaahdo da mafhuumkii iyo madmuulkii aayadda awal man yukhaalifu waa idinka waayo waxaad tidhahdeen khamriga mooyne inta kale ijtinaabkeedu lafskeedu dhib ma laha jirkaa kaa taabata dhib ma laha marada inay taabata dhib ma laha fajtanibuuhdi aw tanna lahaydeen waa inaad handoole isaga qabataan nalahaydeen kuwan baa ku dabaqdaan kale mise markii khamriga la joogana fajtanibuuhu waa lagu dhaqmi saddexa kale markii lasoo gaarana fajtanibuuhu nusuus baa ka qaadanaysa miya fajtanibuuhudan sadde afartaba cala sawaab ay ugu noqon si ayna khamrigu gaar ugu noqoto kuwa kale ugu noqonayna ma jiro wejka ha yidhahdeene waxay yidhahdeen xadiid baan haynaa tilmaamaya oo laga fahmi kara waxyaabahan xaaraam laakiin nijaaso maaha nabiga cala saxada markii uu yidhi khamriga la xaaraantinimeeyey wuxuu anas werinayaa reer ansaareed madiina guryaha ashuumadii yiilla iyo taangiyadii buuxay in saa loogu daadiyey jidadka oo jidadka ay saa u sabaysay u qulqushay nabigu ma inkirin bay yidhaahdeen jidadka maxaa loogu daadiyey jidka in lagu kaaja lama ogola in lagu saxaroodoo la nijaaseeyena lama ogola khamrigiisaa jidadka u sabaynaysay nabigu ma dhihin kabaha ka ilaashada maryaha ka ilaashada maxaa jidadka loogu qubay hadday najaaso tahay waa inkiri lahaa nabigu maxaa loo sameey udhela dadkan iska ilaaliya udheelaa markii jidadkii madiine ay sabaysay in la dhihin iska ilaaliya maxaad u samayseen midna asalka ashyaaduna tahaaro ay ahayd markaa tahaaran ka garanna yidhahdeen qolo kaleu waxay ka doodeen oo waxay yidhaahdeen maadadu markii uu shaygu nijaaso noqonaya cala alqowli khamrigu waa najaaso waa markuu qadar iyo basantage maandooriyo gaaro walidaalika nab xasan sharaabku markii la weydiiyo wuxuu dhihi jiray maandooriye ma yahay haddii la cabo ma lagu waashaa haa xaaraan wey haddii kalena maya nabigu xasan nebiidkiiyo casiirka intuu samaysto oo laba maalmood la cabo galabta saddexaad baa la cabi jiray wixii la cabi kara inta kalena la daadin jiray sababtoo subaxa sadde habeenka saddexaad hadday barido maandooriyay noqon jirtay maandooriyo haddaba hundred percent iyo boqol kiiba boqol hal mar ma imanin maadadan way soo koraysay maanka doorinaya markay soo gaartay heer ay maanka dooriso wuxuu xaraan noqdaa markii basantajyadoo aan maandooriyo gaadhaynin aslanba waxma xaaraantinimeeyo qolaa halkaa taagta nijaasana kuma noqoto maandooriyo khamri kuma noqoto saa darteed basantage five percent baa ku jirta iyo boqol kiiba shan iyo boqol kiiba toddoba iyo boqol kiiba afar iyo nisbadii iyo qadarkii maandooriyada maba gaadhin taxriimkii iyo khamrinimona maba gelin bay yidhaahdeen ilaa uu soo gaaray heer maandooriye uu ka dhigi karo qolada halkaasi ka baxeen qolo waxay dhahay maadadan alkohoolka la yidhaahdo afarta qaybood een maandooriye ahayn hal qayb baa maandooriya see waad ku jiraan kool wuxuu galoo dhan waa nijaaso waa maandooriye sababta maandooriye ma wada aha haddii qowl la iطlaaqayo alkohol maandooriye ma aha baa kaga haboonaan lahayd maadaama afar kamid aynan maandooriye ahayn qolana halkaasay ka miiseeno masaladana masale aada loogu dhiiran kara ma aha najaasadeeda iyo tarjiixeeda masale aada loogu fududaan kara ma aha waxa labaadee najaasadihi waxaa weeye wاlkhinziiru doofaarki doofaarkana waxay u daliishadeen qowluhu tacaala ilahi subxana wa tacaala uu yihi qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calىa qaacimin yaطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun soo rijsun hadda waa najaasa umayna daliishanin fainahu rijsun fainahu hilibka doofaarku rijsun nijaaso way yidhahdeen oo aayaddani ishkaalkii aayaddii horoo kale kuma imanayo sababtoo fainahu laxmigan damiirku qaacidada carabiga aqrabu madkuurin waxaa soo sheegay kii u dhowaabu u noqdaa laxmu lkhinziir baana ugu dambeeyey fainahu hilibku doofaarku waa waj qawiya wey rijsun xaraam waa loo xaraam waa la dhihi karaa haddii lafdiga najaasana fii luqati alcarabi isagoo loo isticmaalaya waa la helay qaacidatu fuqahaai shaaficiya fi lusuuli waxaa weeye lafdiga mutlaqa ah labadiisa macnaba maratna waa lagu xambaarayaa haddaan kara haddayna isburinaynin kaasay rajaxeen qaacidadooda haddii la raaca rijsun xaaraan nijaas ah weeye labadaba wuu tilmaamaya lafdigu kaasay u daliishadeen qola waxay ku dareen ama ay kuugu darayaan qiyaasan cala alkalbi eyga nasku sheegay baan uga qiyaasanaynaa waayo isagaa ka sii xun liannahu aswau xaalan min alkalbi qolada waxay soo guuriyeen oy isku dayeen inay ijmaac tahay nabiga wuxuu ka soo guurinayaa waxaan leeyahay nabiga wuxuu ka soo guurinayaa ibnulmundir kitaabkiisa alijmaac inuu ku yidhi ummaddu waxay ku ijmaaceen culummadu calaa najaasati alkhinziiri saas ibnu mundir leeyahay walaysa bisaxiixin sax ma aha walidalika imaamu nawowi fi majmuuc markuu soo guuriyey wuxuu le ijmaaca ibnu mundir uu keenayo ibnu mundir uu keenay isbax jira maaha sababtoo imaamu maalik madhabkiisu waa calaa tahaarati alkhinziiri dofar waa daahir bay yidhahdeen xayawaanaadka dameeraha iyo fardaha iyo baqlaha iyo unbuu la mid yahay bay yidhahdeen doofaarku waa aahir maxay yidhahdeen asalka xayawaanku waa aahir wax daliil ah oo cad oo doofaar waa nijaas la yidhahdana lama hayo amaa aayaddu fainahu rijsun xaraam wayay dhahaan oo najaaso aayaddu kama mahadlinba koow liannahu isagu xaalan min alkelbina iyagu waxay yidhaahdeen horta eygu waa nijaaso yaa yidhi annagu maba qabnayn ahay nijaaso inuu yahay waa tacabudia midda labaad haddii laga soo qaado ayguu najaaso inuu yahay cilada loogaga qiyaasanaye ayga iyo doofaarka jamcisay baa la rabaa bay yidhahdeen cillo la taaban karana ma jiro calaa kulli xaal imaamu nawowi markuu warkaasoo dhan tiriyey wuxuu yidhi haddaan shaaficiye nahay naskiisu wuxuu ahaa walaysa lanaa daliilun waadixun calaa najaasati alkhinziiri fii xayaatih daliil cad uma hayno doofaar nool inuu najaaso yahay imaam nawowi waa muxaqiq madhab wey waa ninka mukhtasaraadkiisu marjicayihiin wuxuu le walaysa lanaa daliilu waadixu calaa najaasati alkhinziiri fii xayaatih doofaarku intuu nool yahay inuu nijaaso yahay oo dhawartiisu nijaas tahay oo taabashadiisu nijaas tahay sida ayga oo sida ayga loola dhaqmi uun qiyaas maamala awaal maahane wax cad uma hayno halkaas imaam nawowi yidhi haddiiba imaamkii madhabkii iyo muxaqiqulmadhabkii uu isaguba gacmaha taagay daliil cadinayna u haynin masaladaasi masalo sahlad maaha ka saddexaad wuxuu yidhi walkalbu aygi aygi isaga khabarkii saxiixeynkae nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi aygu hadduu weelkiin afka geliyo ha la iska daadiya waxa meesha ku soo haray kadibna toddoba jeer ha la dhaqo amarka dhaqitaanka la isdhaqay wej weeye in la yidhi wixii hala daadiyo yaan la intifaacsanayna weji labaad wey labada calaamo waxay kutusayaan in wixii najaaseeya riwaaya muslim baa cadaysa xadiid muslim baa casii cadeeyeyo wuxuu yidhi tahuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu weelkiinu wuxuu ku daahir noqon karaa haddii ay afkageliyo inuu nijaasooyo way caddahay soo maaha walidaalika jamhuuru ahli lcilmi ay welu nijaasan yahay bay axaadiidtaa ka qaateen waana sida saxdaa maalikiyada waxay yidhaahdeen may nijaaso ma aha waxay yidhahdeen laba daliil labaan u haysanaa kow xadiidkan waa ka muuqataa inayna najaasa caadi ahayn oo waxaa la yidhi toddoba jeer hala dhaqo meesha tacabud baa ku jiraydhaheen cillo la fahmi kara maaha midda labaad xilligii nabiga waxaa saxaaxa ku taala iyo keyrkoodba ay fii masjidi rasuulillaahi kaanat tuqbiru wa tudbiru wayna geli jirtay wayna ka bixi jirtay bay yihahdeen meel la dhaqay iyo maxgee ku istaagay iyo meel buu ku xoqday iyo tin baa meel kaga dhacday weligeed laysma dhihin bay ihahdeen markay waxay dhahen bahalka najaasa mehe tacabudan waanu laynagu addoonsaday soo gacanta lama dhihin ha la dhaqo markay weysada kaa jabtay ay kaadida ama neefi gadaal kaa timaado maxaa wejiga loo dhaqayaa ilaa sharciga amray kana sharciga amray ku daaya yihahdeen marka saas darteed waa daahir laakiin tacabudan baa loo dhaqi bay iyagu taagan yihiin waxaa kaloo u daliishadeen ayga ha lagu ugaadhsadaa la yidhi meeshuu qabtay neefkuu qabtay waadhuu kuu qabtay ee haryeyda waa la cuni karaa baa la yidhi meel lagu yiri afka meeshuu ka qaninay qabtay ha la yska dhaqana lama hayo culamada qaar ba waxay yidhahdeen iyagu jamhuurta ka mida bahaaradiisu waa inta kale najaasadiisana waa afka iyo dhaacalyadiisa qolada waxay yidhahdeen afkaa ugu sharaf badnaa afkii ugu sharaf badnaa hadduu nijaaso noqday intii ka dambeysay waxaad ka sheegi adugu doodaasaa fuqahada dhex martayo ninba markuu dhanu jiiday wey saxiixu waxaa wey aygu nijaaso yahay wey ama cumuuma ka dhig ama khaas ka dhig ka afraadi maca farcayhima ay iyo doofaar wixii ka farcamay waxa ka farcamay looma jeeda ay ay ay ay dhalay waa un ay doofaar doofaar dhalayna waa un doofaar tii cayda iyo ammaanta ayd kala hadlayagu ay waxaa la yidhahda waxay laba ay iska dhaleen doofaarna laba doofaar baa iska dhashay mac farcayhima waxaa looga jeedaa sinfi thaalis oo ka madax bannaan wey ama ay iyo xayawaan kalaa iska dhalay ama ay iyo doofaar iyo xayawaan kalaa iska dhalay kaasaa looga jeedaa saas darteed waxay leeyihiin ilmahan xayawaankee dhashay ee aabihii ama hooyadii doofaar ama ay yahay oo ay iyo doofaar iyo xayawaan kale ay iska dhaleen sideedaba qaacidaan ku siinaynaa bay dhaheen shaaficiyadu ko ilmuhu yaa la raaciyaa labadiisa farac waxay dhaheen fi diyaanati ashrafuhumaa diyaanada labada waalid kii sharaf badan baa la raaciyaa hadduu midna gaal midna muslim yahay islaamnimada raaci kow wa fi riqi adwanahumaa xorriyadii addoonnimadana kooda hooseeyuu raacaayo dee hooyadii buu raaci waxay dhaheen wa fi tahaarati axasahumaa tahaaradana kooda liituu raaciyo jaanibka najaasada iyo ixtiyaadka la raacin maadaama ay iyo doofaar ay najaaso ahaayeen haddayba dhalmada iyo asalka dhiigga meelun kaga lug yeeshaan nijaasiga dheh wixii doofaarkii nijaasta ahaabaa meesha ku lugle masalada waxay farac ka tahay aygiyo doofaarku jumladooda iyo tafaasiishooda iyo tafaariiqdoodaba waa nijaas dhiidkoodu waa nijaas calyadoodu waa nijaas dhacaankoodu waa nijaas biyahooda shahwadoodu waa nijaas waxaanoo dhan waa wada nijaas saa darteed shahwadiisii nijaasada ahayd baa laga abuuray de farculbaail baailune marka wax nijaaso ka dhashay nijaas dheh saasay yidhaahdeen mas'aladaasi ishkaalaad ku iman kara markii saa loo camimo gadaal bay inooga iman doonaan laakiin qolaa waxay yidhaahdeen haddaad tiraahdeen wixii biyaha ayga iyo doofaarka laga abuuray ayya doofaar xukumkii baan najaaso siinaynaa lianna asalkiisii baa nijaas ahaa faracanna waa nijaas biyihii asalkii biyo maniyay ahaayeen waxanna waa xayawaanan ayya doofaar midna ahayn oo socda waxaadna na tirahdeen shaaficiyo de xeriga saxarada ka dhasha nijaas ma aha saxradu waa nijaas dixirigii ka dhashayna istixaalo iyo isbedel baa ku dhaco xayawaan kaluu noqdayo waa taahir xanafiyada waxayna dhaheen biyuhu sidoodaba manidu waa nijaas aadamihii ka dhashayna waxaa isku raacdeen waa taahiro aadamuu noqdo biyo maniya maa hadda biyidii doofaarkii ayu waa nijaas xayawaan buu noqdeen maxaa daahirnimadii u diidaya sida dixirigii iyo wixii lamidka ahaa zawaal waxooga way yar rafteen shaaficiyadiiyo way rafteen ilaa markii dambe isku dayaan inaan dixirigu saxarada kama dhalanina wuu ku dhex dhashay iyada kama dhalanin laakiin xayawaanaadkii iyo daksigii iyo wixii ku degayey baa xun iyo ukun iyo ku reebo wuu ku dhex dhashay iyada kama dhalan saa darteed salaan kama soo jeedo halkaasay la mareeno aduu doobiyo murankaas isxagxaga dheh ka afraad wuxuu yidhi wasu-u baaqiga iyo hadaaga baaqiga labaa la ysugu qabtay waxaa loo jeedaa eygii jumle ahaan la sheegaya doofaarkii wixii ka farcamay iyo biyahoodiina la sheeg fadalaadka kalee manida iyo biyaha shahwada aan ahayn baa loo jeedaa oo dhadhaki dhidibkiisii ah oo dhiiggiisii ah oo dhacaankii kale ka yimid ah waxaasaa loo jeedaa oo xubnihiisiioo googo-ay oo timihiisiiyo lafihiisiiyo hilibkiisiya qolahaasaasay mareen buu u jeedaasnaadigu qole waxay dha may assu'ru su'ru lkalbi waalkhinziiri weeye weelkuu afka geliyey biyuhu soo hambeeyey wax ka cabayna waa nijaas bay dhaheen maadaama isagii uu qoyan biyo iyo wax qoyan afka uu la galay wixiina qoyaan gaarsiiyey aygana la yidhi fal yuriqhu wixiina waa nijaasoobay qoladan saasay ku fasireen alaa ku xal labadaba baabu najaaso un geli intaasi waa shan qaybood oo najaasa anwaacu najaasaad ka mid a wa maytatun baktigiina waa nijaas wuxuu hadduu baktiyana bakti waa nijaas qowluhu tacaalaa xurimat calaykum lmaytatuna waxaa loo xaaraantinimeeyey linajaasatiha najaasada meytada iyo baktiguna waxyaabaha inoo iman doono dhiiggii iyo waa najaaso ay dhaheen baa ku xanimay oo ku xayirmay bay yihahdeen walidalika xadiidkii jaabira fii kitaabi lbuyuuc in allaha xarama almaytata waa tamanaha waxay yidhahdeen baktiga waxaa loo xaaraantinimeeyey waa linajaasati najaasana waa xaraamu in la gada ma banaana marka baktigu inuu najaaso yahay wax khilaaf oo badan oo la taaban kara kama taagna intaan uga muctabara laakiin baktiga nijaasada waa kee nijaasadaa waa kee qayb waa la isku raacsan yahay qaybna muran baa ka taagan qayb waa la isku raacsan yahay oo hilibkii iyo haragkii inay najaaso yihiin iyo xididadii iyo seedihii iyo war kama taagna laakiin lafihii iyo dhogortii iyo timihii iyona ma nijaas baa khilaaf ka taagan darteed buu gaar saddexdaa labadaa ugu magacaabay maca alcidaami washacari wasuufi saasuu yidhi khilaaf ka taagan buu ii baraasiyeyo madhabku waxaa weeye inay najaaso wada yihiin uxurimat calaykum almaytatu markii la yidhi baktigii dabiya dhaca lama kala saarin ama laf ha noqdo ama harag ha noqdo ama hilib ha noqdo ama dhogorta ha noqdo laakiin wixii nijaasada ah harag hadduu yahayna magdin buu ku daahir noqon karaa hilib iyo wax kale hadduu yahayna agtiisa lama mari kara yidhahdeen agtiisa lama mari karo culimmada qaar baa waxay ka doodeen oo qaybiyeen xayawaankii baktiga ahaa waxay yidhaahdeen xayawaankii laba inuu qaybin xubnihiisii maa taxullu fiihi alxayaatu wamaa laa taxullu fiihi alxayaatu waxa nololay gasho iyo waxaa nolol gelin nolosha laga hadlayaay noloshu waa laba qaybood nolosha nafta ah iyo nolosha kobaca ta kobacaa laga hadlayo dhibtani way nooshahay kobac iyo numuwiga marka la yidhahdo geedkii waaka waa noolyaha oo waa socdaa waxaa la mida timaha waakuwa way socdaanoo way baxayaan laakiin nolosha laba nolosha naftu ku jirtee dhiiggu la wareegayo waa jirka intiisa kale timaha ma gasho hilibka iyo jirkana way gashaa laftana fiiha taradudun qaar waa markay qaacidada ku leeyihiin naftu waxaynan gelin xayaatada nolosha waxaynan gelin waxaa lagu gartaa haddii la gooyo lama dareemo kow cidiyaha goo marka cidiyaha markaad gooyin waxaa cunaysaa balcadka hilibkaasaa u goo dhiiggii ka soo boodiya qabaadkii kaa yara walaarka timaha jar maqas baa lagu jaray inaad jirka lafta taabata ama ay jiidanta maahane miyay ku xanuunaysaa iyadiyo maxay ku kala duwan tahay farta la gooyey isku dareenna maaha isku saamaynna maaha saas darteed waxay dhaheen tani waa kowacii geedaha maahane oo kaa dulbaxday maahane nafiyada kuma jirto lafuhu waa nabcee marka aduu laf haddaad goysa maxay noqon sidii jirka kada ka daran bay kuu xanuuni soo maaha waxaa la isweydiiyey cididu min jinsi shacr baa mise waa min jinsi cidaami ma laftay u dhowdahay mise waxay u dhowdahay timaha idinkaa idi weydiiye kee dhowdahay xagga lafaha u badaysa soo maha culamada qaar baa marka waxay leeyihiin lafaha nafi ma gasho kobaca saa darteed laf iyo tin midna ma nijaasoodo oo neefkii hadduu baktiyo iyo haddii la qashaba laftiisi iyo tintiisu dhib ma laha masaailka masaail badan baa ka dhalan neefka baktiye timihii inti laga guro haddii dhar laga samaystama la xihan kara ama daahir baabaa ka dhalan gogol ma laga dhigan karaa ma lagu tukan karaa isagoo qoyan hadduu ku taabtama najaasa masaail badan baa ka dhalan laftii wax badan baa ka dhalan ilkama laga samaysan karaa haddiise qofkii ilka looga sameeyo uu ku dhinto ma najaaso ku jirto in laga saara ay tahay meydkiiba mise waa daahiro waa lagu aasi karaa haddii shanlo laga samaysto maxaa la samayn masaa'ilkan xilligii saxaabada khazawaadku foolmaroodiga waxyaabaha ka samaysan oo shanlayo u badnaan jiray waa la iska isticmaali jiray iska isticmaali jiray alcaaj baa la dhihi jiray axaadiidta alcaaj sheegaysa intaana waxba kama asixin sawbaalow faadmo waxaad u soo gadaa shanlo caaja oo ilkimaroodi ka samaysan usoo gadiyo kaas aniga ii keenayo axaadiida lafdil caaja intaan garanayo waxba kama asixina daara qutni iyo keyrkii ay warinayaan haddaba masaladan bay culummadu isku hayaan wej bay shaaficiyadu leeyihiin waxyaabaha shacarka iyo cidaamka iyo xayaatadu aynan gelin calaa khilaafi mustawayaadka awjuhdaas ama aqwaasha bacdu shaaficiya ay dhaheen tahaaro wey xanafiyadii rag lamid ee riwaaya can ilimaami axmed iyo dad badanoo saxaabiya taabiciinana waa daahir bay dhihi jireen saa darteed foolmaroodigu waa daahir waxaa ku xiran ma laga ganacsan karaa waa ku xiran haddii daahiru yahay ha hadduu najaaso yahayna maya wax shanlayaal iyo ma laga samaysan karaa hadduu daahir yahay ha hadduu najaas yahay maya saa darteed saxaabadu hazawaadkii markay meelaha furtaan shanlayowda falfolmaroodiga isaga shallaysan jireen iyagoo qabaysa iyagoo madaxu qalalan yahay intaba marka salafkii hore qaabkaasay u badan yihiin xilligii saxaabada iyo taabiciintu laakiin markii dambe shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada qowlka raajixi iyo waa nijaasay leeyihiin oo laftu way nijaasood marka qowlkaasaa u dhow sawaabka say ficilkii saxaabada marka la yidhaahdo shacarkana sidoodaba way ka duwan yihiin xubnaha intooda kale oo neefku isagoo nool haddii timaha laga gooyo way banaantahay xataa cinda shaaficiyati waa wixii wax nool laga gooyana bakti baa lagu ogaa saynoo iman doonta marka saas darteed wuxuu macal cidaami lafuhu waa nijaas washacari timaha waa magac guudo dhogor iyo timo oo dhan baa la ysku yidhahdaa wasuufi tan ariga idaha ah baa suuf la yidhahdaa wabarnawbaarihaana waxaa la yidhahdaa tageela ta idahana asuufi baa la yidhahdaa iyagoo la isku wada darayna ashacar baa la ysku yidhahdaa laa ma'kuulatun ta hidibkeeda la cuno dhogorteedu kuma jirto ma nijaasowdo walaa basharun bini aadanna ma nijaasoobo halkan wuxuu ka soo istinooday markuu saddex nijaasaha sheegay wuxuu istinaa geliyey soo reebay waxaa la yidhaahdo ma'kuulatu laxmiga baktiga cunitaankiisu uu bannaan yahay nijaaso maaha wuxuu tilmaamayaa xadiidkii ahaa xid lanaa maytataani wa damaani aljaraadu wasamaku wuu tilmaamayaa iyo qowluhu tacaala uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuh waxaad baddaa ka heshaanba marka hadday jaraadkaa iyo oo ayaxaa iyo la cuni kara isagoo meelaha banaanka aad ka guratay kalluunkiina la cuni kara waa daahir buu ku leeyahay waxaa kaloo daahira basharka bini aadamka gaal iyo muslim waxaa noqdee meydkiisu waa daahir oo meyd kuma kuma nijaasoobo amaa muslimka fa nacam xadiidkaa garaamadu waa ku ahaa ina almumina fii riwaayatin almuslima laa yanjusu xayan walaa mayitan wa ama alkaafiru masalada khilaaf baa ku jira imaa qowluhu in la qaata inama almushrikuuna najaasuun say qaar yihaahdeen o imaa qowlka jamhuurta inaad qaadato cumuumka walaqad karabnaa banii aadama kowdhe aadamaha waan sharafnay ahaara najaase iyo takriimna ma kulmaan bay leeyihin waxaa labeeyay leeyihiin nabig ala slam markuu maxaabiista lasoo qabto sida sumaabata bni usaan iyo ragga lamidka masaajidku ku dhexeli jiray oo gaala ka nijaase masaajid in lasoo geliyana ma banaana sharcigu wuxuu baneeyey naaga gaalo ahlu kitaaba inaad guursato walaa shaka haddaad guursato gogol baa tegaysaanoo gurigaa la joogaayo cuntay karino ti wixi o dhan ma nijaasa hadda ahlu kitaab dhihi lahayd nabigu cala salaam iyagoo dugo haswo ku jira min mazaadati imra'atin mushrikatin buu ka weysaystay fii safarin hijrina khaybata ummi macbadin markuu yimid weelkoodii wacaana ku maalay yuhuudna intay marti qaadeen oo gurigooda ugu tegey waa kuu cunay xataa sun ugu dareen haddaba inama almushrikuuna najasun waxaad ogaataa waa nijaasa macnawiya nijaasa xisiya ma aha dheh walaqad karabnaa banii aadamayo inayna nijaasoobayn marka halkaas ayay fuqahadeenu la mareen raxmat ullaahi calayhim wadamu walqayu wa kullu maa dahar min asabiileyni siwaa asli lbashar halkana saddex nooc oo anwaacu najaasaa buu ku sheegay nooca koowaad wuxuu ihi wadamu dhiiggii wey dhiiggu inuu najaaso yahay aw daman waxaa lagu qayday dhiig oo dhan meehee daman masfuuxan baa lagu qayda la yidhi taxriimka cumuumu taxriim bayna u daliishadeen inuu najaaso yahay kow iyo laba anwaac bacdu anwaaci dami oo nasan wa ijmaacan najaaso ah sida damulxaydka damulistixaadada iyo damunifaasku waa najaasa nasan wa ijmaacan say qaarkood soo guriyeen ijmaacaadka arrintii sidaa ahayd baa looga qiyaasan baqiyatu anwaaci dami bay yihaahdeen halkaasay jamhuurtu jamaahiirtu mareen culimmada qaar baa diiday oo yihi dhiigga najaasadiisu wuxuu uga dhow yahay tahaarada iyaguna saddex wej bay u daliishadeeno waxay yidhahdeen kow alaslu fi lashyaai ahaara waxal baynu daahiriyaa asala taana waynu isku raacsannahay daliil cad oo dhiigoo dhan najaaseynayana ma haysaan waa kow waxay yidhahdeen laba hadyigii nabigu cala salaam waxaa jirtay xilligiisii dhiiggu nijaas ma ahaan jirin waxaa caddaynayay yidhaahdeen intaasoo khasawaad iyo duulaan baa la geli jiray waxa la leeyahay dadkii dhaawacaa salaada dhiiggeedinkiiyo dharkiina ka dhaqamaanaan arag bal waxaan si cad u haynaa iyadoo lagu tukanaya salaado sunan ah nabiga xilligiisi iyadoo dhiig ka burqanayo khasawaadka qaarkood nabigu markuu duulay ay wax soo qabsadeen ninkii ka daba yimid labadii ninee waardiga la dhigay waa kii ninna sexday ninna waardiyeynayey kii taagna waa kii uu fallaada ka taagay intuu iska gooyo oo dhiig ka daadanaya salaadii iska watay oo haddana uu ku dhajiyey oo haddana iska gooyey isagoo dhiig ka burqay markuu rukuucay buu kii kala toosiyey markuu dhiigga arkay wuxuu yidhi niga maxaaba hore igu sheegi weyde ninkiina waa cararay nabigana waa u yimaadeen calayhi salatu slam nabiguna ma inkirin bay yidhahdeen dadkii intaa duulaanka oo jasiiradda carabta oo mana tahay oo intaasoo dhaawaca gaaraya weliba dharka ka dhaqamee laleeyahay maanan arag fadalla haadaa inaan meesha najaaso olin mid ka sii daran baan haynaa bay yidhahdeen hadduu najaaso yahay maxaa la yidhi shuhadada dhiigooda ha loogu aasa loo yiri oo lu yiri weliba qiyaamada astaanta ay ku socnaan doonaanee sharafta u noqon doonta waxay iman doonaan wajurxuhu yascabu daman allawnu lawnu dami wariixu riixu najaaso laysku ammaano sharciga xageed ku aragteen bay yidhahdeen ammaan iyo sharaf iyo taskiya looga dhigay ninkii shahiidka ahaa in dhiiggiisi lagu aasa dhiigna lagu soo saaro oo sharcigu ma najaasu wax ku ammaano oo ku taskiyayaabaa naleedihiin wejkaas dambe waxaa maray imaam bukhaari fii saxiixiyo baabu nijaasada dam dhiigga markuu ka hadlayay wa qowlihi allowlu lownu dami wa riixu riixu miski in laysku ammaano shareicadu makaan iyo maqaam iyo darajo ka dhigto qofka shahiidkaana lagu sharfay inaan dhiigga laga dhaqin wixiina nijaasa iyo qurin in laga jifo fogaado la yska dheereeya ay waajib tahay ay noqoto waxay dhaheen suuragal maaha calaa kulli xaal dhiigga murankaasaa ku jira shaafici agtooda laakiin waa ka nijaas walqayu matagiina waa nijaas mataga shaaficiyada xanafiyada iyo almashhuur cinda alxanaabila waa la qaba maalikiyadu waxay leeyihin hadduu isbedela keliya weliba cunto ka soo jeeda wey waxay u daliishanayaan laba wej bay u daliishadeen marka koobaad waxay yidhaahdeen waxaanay cuntadii isbedeshay weeye waxayna isku soo bedeshay caloosha iyo gudaha faashbaha alghaaia saxaradii bay shabahdaa bay yihahdeen waxay leein waa cunto kanna waa cunto kow calooshuu galay kanna calooshuu galay laba kan wuu isbedelay kanna waa isbedelay saddex kan wuu urayaa kanna waa urayaa afar kan waa nijaas falyakun calaa najiisan isagan qiyaasan cala alghaaiti markay kuleeyihin iyo liannahu ashbaha alghaaita saxaruu shabahaa qaabkaasay hadalka u dhigayaan taa waxay dhahen waa midda koobaad waxay yidhahdeen midda labaad xadiid camaar baa jiroo daara quطni warinayo oo nabigaa ku yiri laleeyahay yaa camaaru inamaa yubsalu sawu min khamsin shan baa marada laga dhaqaa min alghaa'iti waalbawli saxaraya kaadi waalqayi waddami dhiig iyo matag iyo walmaniyi biyaha shahwada xadiidkaasi runtii ma asixin xadiid daciifa wey laakiin wejkaa qiyaaska bay badankood daliishadaanoo waxaa la yidhi hadday sidaas tahay laba labadaba la weydiiyey shaaficiyada oo ishkaal keentay marka koowaad waxaad tidhaahdeen hadduu caanas intuu cabo haddaba iyagoo sidoodii a soo celiyo waa nijaas baad dhahdeen isbedelna kuma dhicin ciladii lagama heline qaacidadu sooma ahayn xukunka yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman soomahayn istixaaladii isbedelkiiyo nafniga iyo urka haddaad dhahdeen sideedii hadduu ku soo celiyey biyihii caanii ka horan waa nijaas bay dheheen taqriibankaan raacinaynaa midda kale waxaa leeyahi waxaan haynaa mantag daahira ood nagu raacsantay inuu daahir yahay oo isbedelay oo cuntaa oo calool galay idinna aad nagu raacdeen daahir inuu yaan haynaa hadaa naqdu lcillati weeye awjuhu lqadxi fi lcillati markay sheegaan naqdu lcillati waxaa la yidhaahdo cadamu ciladii inayna cumuumkaniiyo mutarida noqonin baa ka mid ahaa cilada mutarida ma aha lannaha muntaqida bilcasali malabka malabku waxay dhaheen shinnadaa wax cuntay calooshuu galay wuuse soo bedelay way soo celisay waxaa weeye shifaaun linnaasi waa daahir soomaha malabku haabay yidhahdeen malabku soo mantag shinni ma ahaa soo cunto ay cuntay ma ahaa soo caloosha intuu galay soo soo bedelin haa ninkii ninka yiriun haa maana kaga simi iyo haa hadduu ka beli waayo oga aniga shaqo ka qabtay wey marka waxay yidhahdeen naqdu lcillati fii suura waaxida waa asaxaysaa markii baabu fanu ljadal iyo qawaadix lqiyaas iyo qawaadix lcilal nawaaqideeda marka la galayo adugu ahaaradii qoladan waxay yidhahen marka asalkii ahaaradii ciladiini naqdigaa hadduu ku yimid alasu fi ashaai ahaaratina uu yahay wax kastoo jawfka ka yimaada oo mutagayir ah isbedelaayo waxay leeyihin manijaasaad leedihiin maya xaakadii ka warrama waa daahir diifkii ka warrama korkeyida isbedelay waa daahir de isbedelku haddaba cilla maaha waayo isbedelkii casarkii waad ka saarteen waxaad ka saarteen xaakadii baad ka saarteen xaggaa laabtiiyo xaggana ka timid calaa kulli xaal doodaas asalka tahaaradii wax daliil cad oo lagaga baxo badan ma jiro wa kullu maa dahara wax kastooo ka soo baxa min asabiilayni labada jid ee saxarada iyo kaadida ah labadan dariiq ee qofku saxarada iyo kaadidu soo maraan wax kastoo sidooda u qoyanoo ka soo baxana waa nijaas bay dhaheen siwaa asli lbashar aadaamaha asalkooda laga abuuray marka laga reebo manidii wey biyii shahwada marka laga reebo waxay ujeedaan kaadidii iyo saxaradii iyo mrjigii iyo wejigii iyo dam ااstixaadati واlxaydi والnifaasi oo ka soo baxaya intaba waa nijaas bay yihahdeen mujmalkooda guud ahaan najaasadoodu muran badan kama taagna ina waa nas ina waa qiyaas dimaadan saddexda ah damka xaydka iyo nifaaska iyo istixaadada saxarada iyo kaadida almadyu inahaas waa inahun si uuna dilow sheegtay inta kalena qiyaasan calayha bay yidhahdeen wa min hunaa waxaa soo baxday su-aalo haddii la yidhaahdo waxa laaray wixii labadaa jid ka soo baxa waa nijaas waxa ka soo baxa labuu noqdaa shay muctaad ah iyo waxaan muctaad ahayn wax caado loo leeyahay oo caadi ahaan uga soo baxa iyo wax marmar ka soo bixi kara haddii xayawaan ka soo baxo ama kelida dhagax intii lagaaga arko laser iyo wax la isticmaalo uu soo ka soo baxo ma nijaasa markaase waxay yidhaahdeen haddii uu ka soo baxo wax dhagax iyo xubub jaafatan iyadoo ingegan hadday soo baxdo nijaaso miyay noqoni shaaficiyadu waxay dhaheen maya hayrulmuctaadku kuma jiro hayrulmuctaadka kuma jiro sababa lamada timid waxay ahayd wixii cayn leh garanay wixii aan cayn lahayn la taabto sabiileynkana ka soo baxaaye ma nijaas baa mise maaha waxaan la taagan karin sida neeftii oo kaleeto neefta ama gadaal ha ka timaado ama min qubuli mar'ati ha ka timaado riixdaa imanaysaa iyo ma najaasa oo masaajidka ay soo galeen rutuubatu farji lmar'ati ma najaasa mise ma aha ee muranka badan ee shaafici labada qowl laga warinayo shaaficiyaduna labada ugu kala jaban yihiin wey masalada marka faniga ah waxay ahayd aad qariibka u ah in laysku qabtada neeftii gadaal ka imanaysa ma najaas baa mise nijaase maaha qola waa nijaas bay dhaheen qola waxay dhaheen nijaase ma ahanoo mala yaraahu qarafu wey waxayna yidhi arkaynin somaynaan soo marin waxay yihi tamaratu lkhilaaf khilaafku samara ma leeyahay haa bay dhahdeen laba suuray keeneen marka qaab laba suuray keeneenoo samaratu lkhilaaf ay ku kala caddaanayso midda koowaad waxay yidhaahdeen nijaasadu imaa lownkeedaa lagu gartaa waimaa acmigeedaa lagu gartaa waimaa riixdeeda iyo urteedaa lagu gartaa haddii maro qoyan ay naafi ku dhacdo oo urtii ku harto marada majaas masalada isweydiin kara sooma dhici karta qofka neef ka timaad isagoo maro qoyan qabo haddii xoog ku dhacdo waxay dheedahay ur kaga tagto marada majaas fuqara marka xeela qaarkood ka doodayaan runtii maskaxdooda aad doobisisha midda kale waxay yidhahdeen su-aasha labaad qofku hadduu najaaso xambaaro salaadiisa ka warramo isagoo u tukado waxay dhahen baail wey najaaso xambaartay haddii neeftii bac iyo bax lagu ururiyo oo la saara garabka ama jeeb la gasho da ka warrama yidhahdeen hade waagi hore mas'alo mutasawara ma ahayn hawe la ururiyey oo meel lagu xiray hadda laakiin bacaha intii la afuufaa lagu xiraa soo ma hawadii intee la qabto ba hadda bal waxaan maraynaa hadda banaankaad ku hadashay in hawada hadalkaagi laga soo ururiyo oo hawaduu ku jiray laga soo qabqabtaan maraynaa hadda idaacadahan aan dhegaysanayno hirarka gaagaaban iyo hirarka dheerdheere laydiin sheegayo suwo hawada hirarkeeda isdaba socda raacaya maa hirarkanisu hirarka hawada ma ah hirarka hawada isdaba socduu raacaya oo leeballo kala duwan le saa darteed waxaa soomaaliya laydinka dhigay hirarka gaagaaban carabigana waxaa la yidhi mawjaad mawjada mawjada mawjada waa mawjaadkii hawada ahaa oo ay heerheer u raacayso oo la raacinayo wey saa darteed hadalkii london laga lahaa b b c da hirarka uu soo raacay baa adugu ka qabsanaysaa dhaxal bitaali tatawurku wuxuu gaaray hadalkaagii hirarka hawada ku jira in la isku dayo ruux loogu mashquula in la qabqaban karo marka hawadii baa wax laga ugaarsanaya laga qabqabanayaa hawadii haddii la ururiyo hadda sooma dhici karta neeftii in la ururiyo bac lagu rido haddaad jeebka gashato waxaan u malaynayaa hadda inay muxtamil mumkin suuragala tahay lakin xilligay fuqahadu ka hadlayeen aada suuragalo ma ahayn waa xilliga inagu aan dhihi jiray hadal haan ma buuxsho haddana haan iyo haanuu buuxiyey hadalkii oo meel la kala dhiga martabad iyo laybaderiye loo sameeyey oo weelo lagu qabto video iyo tira record iyo video iyo loo sameeyey waxaan rabaa inaa idhaahdo كل ما خرج ما ظهر من السبيلين وحيالها ساسو قليا سوى أصل البشر نريد الشهوة إلى النجاسهين وهل كان مؤلف كتبي رحمه الله تعالى وأنا مذهب جمهور أهل العلم waxayna u daliishadayeen innaga laba arrimoodba mar waa aayadda daahirkeeda walaqad karamnaa banii aadama nijaasaa laga abuuray waana karaamaysan yihiin ismale naga daayay dheheen labada isma qaadan karaan midda labaad waxay leeyihiin u daliishanayaan nabigu alay slam maryihiisa markii ay gaarto iyadoo inkaga baintisaal looga xoqo buu isaga tukan jiro lama dhaqi jirin xanafiyada madhabka ay qabaan waxaa aada ugu dooday oo yidhi xoqitaanka lafteeda maradii haweenka dhulka sii daahirinayay lamid tahay shawkani fineel awtaan iyo keyrkiiba iyo sayd aljaraarkiiyo isagoo madhabkaasu aada u taageeraya calaa kulli xaal asaxu lqowleyni waa sida muwaafaqada shaaficiyadu ay qabaan raxmat ullaahi calayhim wajuzu xayin ka yadi mafsuuli ka meytihi saaka ka mida wajuzu xayin wax nool gabal laga gooyey kayadi kayadin gacan ama lug mafsuuli oo la gooyey oo laga soocay ka meytihi baktigiisii buu la mid yahay haddii xayawaanka isagoo nool xubin jirkiisii kamida laga gooyo isagoo baktiyey buu la mid yahay oon la gowricin oo nabigu alayh salatu wasalaam uu lahaa weeye maa ubiina min xayin fa huwa meytun bakti weeye haddii xayawaankaa baktigiisu banaanaa sida jaraadkii iyo samagiina de daahir banaan weeye xayawaankana hadduu baktiya hadduu xaraam aha sida xayawaanaadka bariga ee kaleetana xaraam buu noqonayaa wabitaali najaasana wuu noqonayaa wajuzu xayin xayawaan nool gobol ka mida kayadin sida gacan ama lug iyo adin mafsuulin oo laga soocay weeye ka meytihi xayawaanka oo baktiyey bay lamid tahay xukunkii najaasiya ahaara uu qaadan lahaa waana xadiidka biwaaqidi leysi radia allahu canhu ardaahu iyo eyrkii laa shacaruu ma'kuuli waxaa laga soo reebay marka xubinkii laga gooyo baktigiisuu la mid yahay waxay ka dhigan tahay xoolaha nicmooleydii iyo waxyaabaha gowraca ku xalaal noqon jiray iyagoo nool xubintii laga gooyo waa bakti daahirka xadiidku huwa kadaalika saa wey laakiin waxbaa laga reebay laa shacaru lma'kuuli xayawaanka hidibkiisa la cuna timihiisu iyo dhogortiisu kuma jiraan iyo wasuufuhu dhogortiisa wariishuhu baalashiisa wariiqatuhu iyo caruuftiisa iyo wacaraqu mididkiisa iyo walmisku miskiga eelada ah uma facratuhu galka uu ku jiro intaba iyagoo xayawaankii nool hadday ka bax ka soo baxaan dhibba laha xayawaankii isagoo nool wixii ka soo go-ay sidii isagoo baktiye buu la mid yahay intan marka laga reebo midii wixii baaliya dhogor ahaa wey haddii la yidhahdaa shacarulma'kuuli de wixii dhowr iyo timaaha oo dhan baa soo gelaya geel ha noqdo loo ha noqdo ari ha noqdo arigiibuu si gaara u xusay ahmiyadda uu leeyahayo wasuufuhu arigiidaha dhugortoodii iyagoo noola wareegaya haddaad ka gurato dhib ma laha laakiin barida haddaad goosato waa xaaraan geel isagoo socda kuruska haddaad ka goosato waa xaaraan laakiin dhogorta haddaad ka guratay milkihii yaryaraha ee dhogorta badhaaye dhib malahood wax ka samaysato taa waa la ogolyahay wariishuhu digaagii haddaad baalasha ka gurato xayawaanka hilibkiisa la cuni jiray haddaad baalasha ka gurato falaadha ku hagaajisato ama meelaha sursurato ama dhalinyaradii baalasheeda iyo gorayadii ku xaragoodaan dhibaato ma laha wixii baalasha waa laga soo reebay oo nijaas ma noqdaan wariiqatuhu canduuftiisa dhareerka iyo calyada ka daadata iyo lucaabkoodu dhibaato ma laha walidaalika saxaabada nabigu geela neefku saara u wadi jiray wa lucaabuhu yasiiru calaa katifiin kadhi jir garbuhu dhareerkooda iga daadan jiray jibna ma lahaan jirin wa caraqu wuu dhiiday neefkii dhididkiisa waa daahiroo dhib ma laha inta unoliya dhididkuna waa wax jirkii ka soo baxay wixii meelo sabeeyen ka soo baxay nijaasa hadduu ahaa dhididka jirka kale ka soo baxay dhibaato ma laha neefkii waa la raray marihii la saaray buu ku dhiiday dhibaato ma laha neefka geelii gafuurkaa faruurtaa laga xiray ama fardihiibaa la xakameeyey calyadii iyo dhareerkiibaa ku daatay dhibaato ma laha walmisku cadarkan miskiga la yidhaahdo ee ka ay samayso ilaahay ku abuuray xayawaankan eelada la yidhahda ama garanugtaa tidhaahdaanna iyadana dhibaato ma laha markay ka soo go'do iyadoo nool uma faratuhu miskiga damiirka u celi miskigu farada uu ku jiree galkan iyo qow u samaysan ee sida jiirka u egwey baasha eelada la yidhaahdo garanugta la yidhaahdo baa miskigu miskiga samaysa iyadaa samaysoo meelahan gollanka ah buu sidii cadkuusan ahaana uu ku samaysmaa galka muuqaalkiisu yarjiir baad moodaa faratulmiski baa la yidhahdaa waa qubkan galka u samaysan iyadiibaa iyadoo xoqonaysa markay lugahaya ku xoqonayso bay goysaayoo ka dhacaa kaasaa la qaataayo adyabu tiibi almisku kuu nabigu yidhi sal alay wasalam waana la marsan jiray waktigii nabiga ma ubiina min xayin fa huwa meyitun haddii la yidhaahdo iyadoo nowlbu ka go-ay sooma qaacidadaa ka soo reeb marka miskigu waa waa iib xalaala oo wanaagsan yahay waana nija waana waana aahir qubkii uu ku jiray inuu nijaas noqdo isaguna aahir noqdo ma dhici kartaa maya biyuhu waa aahir weelkay ku jiraanna waa nijaas socon maaha saas darteed maadaama wuxuu ku jiray isagii aahir yahay waxaa laga gartay weelkan uu ku jirayo qobkan u samaysanna waa aahir intaas waxyaabaa aahiraadkaa weeye in muran iyo khilaaf saasi ka taagnayn watatru اkhamru idaa takhalalat binafsiha wain alat aw nuqilat watatru اkhamru way aahir noqotaa idaa takhalalat haday hal isu bedesho binafsiha iyada lafahanteeda wain alad haba karto abur ha kicisa markii hore aw nuqilat ama haba laga rara meeshay tiloo meel kale hala geeyo wuxuu ku leeyahy khamrigii hadday khal isu bedesho masaladan waxaa keenay khamrigii waagii hore waxay ahayd casiir la qasay oo intuu karay oo karkii ku batay maandooniya isu bedelay xilliga iyo cimilada iyo xaaladaha isbedelkooda qaarna ay dhici jirtay inuu sidiisii kusoo noqdo wadankuna wadan kulul buu ahaa waxaa la samayn jiray nabiid wax la yihahda la samaysan jiray nabiidka saddexda maalmoodee hore waa la cabi jiray waa waxaan casiirkan inaga la qaso laakiin makiinada casiirka shida ma jiri jirin see casiirka loo samayn jiray marka biya weel ashuuna lagu ridi lagu shubi timir baa lagu dhex ridi ama zabiib baa lagu dhex ridi habeen iyo maalin iyo labaa loo dayn markuu si fiican biyihii u jilco baa lagu qasi biyahay ku macaanaan soo maa uu ku meelmi saasa horta nabiidka ama casiirka waagi hore loo samaysan jiray marka annabiid nabada annabiid marka lagu leeyahay huwa nabdu tamri wazabiibi filmaa marka lagu leeyahay muddaa lagu dhex dayn jiray wey ha ku rabaan si fiican ha ugu qoyaan markuu qoyay biyuhu si fiican u galaan uu jilci saasa loo xorbiyo loo waraariyaba waxaa wey uu meelmi uu ku dhalaali saasaa nabiid loogu bixiyey casiirna saasaa loogu bixiyey casara lagu maroojiyey wey markii saa loogu waxaynayo baa iyadoo lagu maroojiyey bay ka dhigan tahay wixii sidaas ahaa khalad buu noqon jiray markuu yar dhanaanaado marna intuu aada u karo oo karku ku bato buu khamri isu bedeli jiray waxaa dhici jirtay mara kulaylahu saa noqday haddii meel qabow la dhigo inuu caadiga isaga soo noqdo waxaa laleeyahay haddaba hadday dhacdo wixii khamriga noqday inuu dib u soo noqdooo karkii ka damo uu noqdo laba mid bay noqon inuu isaga iskii u noqday iyo in laga shaqeeyey hadduu isaga iskii u noqdo xalaal aahiruu noqon bay dhahan sababtoo nijaasadu iskaarkiiyo maandooriyaha watay maandooriyihii meesha hadday maadadii ka baxday alxukmu yaduulu maca cilatihi wujuudan wa cadamano xukunkii nijaasada keentana meesha waa ka baxay idaa takhallalat ilkhamru binafsiha wey hadday dad ka shaqeeyaan yundar waa la fiirinayaa ka shaqayntu ma in wax lagu daraybaa mise waa in hawe iyo weel loo bedelay hadday hawe iyo weel bedel tahay dhib ma laha takhalala binafsiha bay la mid tahay qoraxdaad ka soo qaadayo meel qabowga hoosaa dhigtay ama qabowgay kiilayay waxaa tihi karkan isu u burburayo hala iska dhammaado hawadu hala tagtee hadda waxyaalaan aashitada le kokoladiyo haddaad ruxdo ruxdo iyo hawea u furto aashitadii way bixi soo maha oo hadha haddaad ruxdo wax kulayl ooma laha ninku intuu kaba soo qaada qabowey meel daba intuu dhigo say u karkaraysa haddayba iska qabowdo wixiiba ka baxo ay khal noqoto dhib ma laha waayo ninka waxba ma samaynine walow naqalahaa min dillin ilaa ilaa shamsin aw ilcagsi waa lagu dhihi ama weelkii baad u bedeshay weelka waxba maadan ku ridin maadana maadan dhex dhigin weelkii baad ka bedeshay oo weel kalaad ku shubtay markaad sugaysana kor baa u qaaday haddaad raad suubad kasoo ur baa kacay aashi tan iyo wixii baa baxay waxay leedahay dhib ma laha laakiin waxaa la diidan yahay maado kale inaad ku darto maado kale aduu intaad keento inaad ku darto oo maadadaasi ay kala dejisaa la diidan yahay saa darteed watatru khamru way daahir noqotaa idaa takhallarat binafsiha hadday khalis u bedesho waa in khalad marka hore hadday rabto haba karto korkeedu ugu rakiciso aw buqiran ama ha laga rara meel meel kalena ha la geeyo ama weel ha laga guuriyo weelkala ha lagu shubee oo maxaad u diideen hadday ciladiiba zuushay anu waan ka shaqeeyey waxna waan ku daray ciladii iskaarkana way zuushay maxaad maxaad u diideen waxay dhaheen waxaad u diidnaan kuu sheegayna kow fajtanibuuhudi maadan yeelin markaad wax ku tartartay ka shashaqaysay fajtanibuuhudi amarkii maadan fulinin kow haddaad sharcigu wuxuusan kuu talagelin samaysana naqiibka qarqaradkaada iyo ujeedada cagsigeed in lagula dhacno waa qaaciday yidhahdeen midda labaad ee kaba sii muhiimsan waxay yidhaahdeen maadadan aad ku dartay markaad ku daraysa khamrigu nijaasa yahay maadadan ajnabigiihi tanajasad bilmulaaqaati markay la kulantay way nijaasooday khamrigii maadadii maandoriya hadday baxday taad ku dartay oo nijaaso nijaasoodii baa dhex fadhida iyadii baa nijaasadii usoo gudbinaysa haddana khalkiio wuu nijaasoobaya masaladii istijmaalka iyo garabkaa laka saaray wuu dhididaydi baa soo noqotay soo ujeeda istijmaalka ugu tegi doonaa insha allahu tacaala waxay yidhahdeen midda kale nabiga calayi salaam uu talxa weydiiyey xadiis saxiix abu daawuud iyo tirmidi wariyeen ba wuxuu yidhaha u talxa rasuulka ilaahayow caruur agoona oo abbahood dhintay ba xooluhu uga tegey waxaa ka mid ahaa khamri daadi buu yidhi khalma uga dhigaa buu yidhi markaasuu nabigu yihi maya nabigaaba diiday bay yidhaahdeen halkaas mareen wajidu maytatin siwaa khinziiri bar walkalbi an yudbaq bixirifin ahar wajidu maytatin baktiga haragiisa in yudbaqa in yudbaqa dii la magdiyo bixirifin geed kulayl khinziiri barin walkalbi markii ayga iyo doofaarka bariga laga reebo kuwa badda iyo xayawaanka badda wax la qabaanay wixii ay iyo doofaar bari jooga aan ahayn ee baktiyey haragiisii haddii la magdiya dameer iyo baqalna ha noqotee wuu daahir noqonayaa marka la magdinayana geed kuleylka wasakda iyo si fiican haragga uga saara in lagu sameeyo weeye bixiriifin xiriif waxaa weeye geed kuleylka o dhan baa la yidhaahdaa waxyaabahan geed kuleylka ah ee markii aad dhadhamiso dhadhanka kulul leh markii wixii lagu sameeyana si fiican u xoqee wax ka saara wey saas darteed haraggii haddii la bagdiyo wuu daahir noqdaa nabiguna cala salaam neef ari oo maymuunaha ilahyadoo baktiyo la jiidayo waa ka yihi hal intafactum biihaadiha war haraggada maa ku intifaacdaan rasuulka ilaahay waxaa yidhi waa bakti markaasuu wuxuu yihi innamaa xaruma akluha cunitaankeeda ka xaaran noqday mar kalena wuxuu yidhi idaa dubiqa alihaabu faqad ahura haragga haddii la magdiyo wuu daahir noqdaa aygiyo doofaarka maxaa looga reebay waxay dhaheen waa najisu lcayni cinda almaalikiya haddii dibaaqo lagu sameeyo ahura najisulcayn maba ahaba culimmada jamhuurta qaar ka mid ahna waxay dhaheen waana riwaaya can ilimaami axmed ikhtaara ibnu taymiya wagayruh waxay yidhaahdeen xataa cala alqowli binajaasatihim haddii la dabqiyo haragga uu daahir noqdaa kuwaba jiraba maxaa u daliila waxay dhaheen qowluhu calayhi salaatu wasalaam ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur ayumaa waa siiqatu cumuum ayun waa ismaau shari asmaau sharina siiqu lcumuum bay ka mid ahaayeen cumuumkan ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura wixii takhsiisiya maha inay dheheen oo ka saaree doofaariyay masalada waxaa farac ka noqotay suumanka kabaha jaakadyada leedarka ah ee doofaarka ka soo jeeda ma la xiran karaa haddaan idhaahno dibaaqadu way daahir bay ka dhigi nacam waa daahir haddaan idhaahno maya waa nijaaso lama xiran karo saa darteed wadaadkaad weydiiso jaakad leedar ah oo qurux badan oo aada u adag weliba qolyaha qabowga meelaha qabowga barafka jooga markaad xirata aadan qabow ishalmaamaysaan baan soo gatay oo rakiisahe ka waran haddii ka qowli jamhuuri qabana wuxuu ku dhihi nijaaso weya tuur hadduu qowlka kale qabana wuxuu ku dhihi ayuma ihaabin dubiqa faqad tahura kaa qaado ka soco dibaaqada daahir ka dhigtay laakiin labada wadaad maxay kala qabaan aduna weyn muu ku leey maxaan qabaa laa ba'sa buu ku dhihi dhib male mid kale aad u tegi xaraam buu ku dhihi dhihi wadaadada weyn dhoweyeeriyeen mid culmo qabtaana inaad dhahdo adigu gar baad u leedahay aniga saxul qowlan waxaa ila dhow cumuumka naskaasoo nas lagaga baxaan lahaynin inkaa hadalkaa nabiga ee cumuumkiisa laysaga dhago alcamalu bilcumuumi inuu waajib yahay la og yahay oo marka horeba kuwan qaarkood najaasadooda muran ka taagnaa cumuumka ila raajixa intaa laakiin ka soco wixii ka dambeeya ya waa jiraa baa la yidhi wayba dheeraatay baabu najaase an najaasadii khinsiirka iyo kalbiga baynu israacin najaasat lkhinsiiri mitlu kalbi tusalu sabca maratan biturbi halkan qaybtii labaad baa ka bilaabatay najaasaadka marka la soo jiriyey kayfiyatu tahiiri baa timid najaasadu waa saddex qaybood marka najaasa muqallada oo aydii oo todra iyo najaasa mukhafafa oo dawlus radays ilmaha sabiga ee caan weyn wax kala cabin aan cunin kaadidiisoo rashi iyo biyo lagu daadaadiyaa iyo mutawasit u dhaxeeyo hal mar in la dhaqaaca intana la zuuriya saddexdaa qaybood wey kan muqalladka ah haddaba qabso najaasatu lkhinziiri doofaarka najaasadiisu mithlu kalbi eyga oo kaleeta wey tuqsaru wahiya tuqsaru waxaa la dhaqayaa sabcan toddoba jeer baa la dhaqayaa maratan hal mar oo ka mid ahna biturbin ciid ay tahay in eyga toddoba la dhaqi ixdaahuna bituraabi ay tahay riwaayada qaarkood axaadiidtana wacafiruhu saaminata bituraabi ay yidhaahdeen waa xadiid saxiix oo katiir oo tiro badan wey doofaarku ma aygu la mid yahay cinda aljamhuuri haayoo toddobaa la dhaqi bay leeyihiin cinda almaalikiyana hal mar baa la dhaqi xanaabiladana ayga laftiisa iyo doofaarba saddex baa ku filan toddobana baad gaarsiin kartaa xanafiyada xanafiyadu leeyihiin laakiin aygu la mid yahay haddaan idhaahno toddoba ayga in la dhaqaa oo nijaasa muqallada uu yahay way sugan tahay إن شاء الله تعالى مجاساتك من الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك